xogeyaha maamulka caasimadda galmudug ee dhooksmaar cabdi salaan xabaadan ayaa ka qayb galan kulan barnaamij soo qaban qaabisay hayada tubsan kaasoo ku saabsanay nabadiska isusoo dhawashaha bulshada iyo sidoo kale la dagaalanka fikradaha xagjirkaha kulanka iyo waxaa goobjooga haash dhaqanka culimahodooyinka ururada dhallinyada ururada haweenka iyo sidoo kale wasiir ka tiran dowlad goboleed galmudug gudoomiyaha gobolka gaduud agaasimaha tubsan iyo mas-uuliyiin kale waxaana looga hadlay si lagu hortagila fikrada xagjirka ku salaysan iyo sidoo kale dagaalanka qabaa'ilada iyo sidoo kale nooya qabiilka iyadoona bulshada ay soo dhaweeyeen kulankan waxaa weyna ka tiri doono sidii wax looga badeli lahaa caqabada la xiriira qabiilka iyo sidoo kale dagaalada beelaha ee ku salaysan qabaa'ilada iyo aanooyinka qabiilka ka jira dagaalada miyiga waa kan xogayaha dowladdaasoo ka hadlayay kulankaas oogana sheegay in kulankan uu muhiim u yahay socodka bulshada sidoo kale sida wax looga qaba laha caqabadaha la xiriira amni darrada deegaanada galmudug gaar ahaan dhugsamareeb
kiiska cawaanku yaa markaan si fiican usoo u dhex galo waxaan ognahay nabaddu waxaa la yidhi nabadaa naasna loogu le waxaa kaloo la yidhaahdaa gabdhuhu raalli ha ahaadaane ninka ragga gogashiisu waa nabad haddii aan qofku inta gurgiisa yimaado ama meeshuu ku noolaa ou yimaado ausan si nabada u seexo karin ama walaalkiis ou ka baqaayo ama cadab kale ka baqaayo waad dareemi kartaan waxaan isleeyahay dadka haddii waxbarasho iyo wacyigelin joogta ay helaan waxaan aaminsanahay weliba dhallinyarada oo hadda colaadaha qabiilada qayb badan wax badan ka ah waxaan aaminsanahay inay yaraanayso waxaan aaminsanahay sidoo kale colaadaha inuu qayb ka yahay saboolnimada qof wuxuu cuno iyo wuxuu cabo oo macnaha haysta iyo wuxuu ka dharga haysta ama wuxuu ilaashado haysta waxaan isleeyahay inuu inta tago uu qof muslima dilo ama uu colaad huriyo ka suurageli maan isleeyahay sidoo kale waxaan isleeyahay hoggaan cadaalad ah in la helo inay muhiim tahay diinka iyo akhlaaqda suuban in la ilaaliyo waxaa laga yaabaa culimmada hadda in iska ama dadka dee marti isheeg culimmada oo la raba inay xumaanta reebaan waxaa laga yaabaa in la iska fiirsanayo waa waxay ahayd wax haddaadan suuli karin inaad marka hore haddaad awoodaad ku suulida leedana aad suulido haddaadan lahayna aa qalbiga ka nacda haddaad waxyaabaha oo aan isleeyahay waayahan dambe macnaha dhibaatada weyn qaybi ka yihiin diinka siduu ahaa inaan loo dabaqin waayo haddii qofkii qof dila la dilo qofkii waxada wixii sharcigu uu ku xakumo lagu fuliyo qofkii gabar islaameed dhibaateeya ama maaragtay sharci islaamka ka gudba wixii sharciga uu ka helo la marsiiyo waxaan isleeyahay dhibaatada weyn oo ummadda soomaaliyeed haysataa diinka inaan la dabaqin inay qayb ka tahay waxaad dhaqanka waxaan xeerhoosaad la yidhaah oo aan diinka de waxa waaye isheeg laga ya inuu agaanasti ku yahay waxaan isleeyahay aan waayahan dambe hawshanada u badneed marka waxaan ka rabnaa dhaqanka adeer cali nagala joogo nabadoone dhaqanada waxaa lagu xantaa inay maaragtahay isheeg waayahan xoogaa ay xeerhoosaad iyo howl ay dadka ku dhaqaayeen waxaan rabnaa inaad sharciga ku soo celidaan oo qofkii qof dilan la dilo qofkii maaragtay ishee qof qalad ka gala ama gabar soomaaliyeed qabsada ama dila ama maaragtay sharciga islaamka wixii afghanistan ku ah sameeya in sharciga islaamka inta la horgeeyo wixii uu siiyo hadduu jeedal u sameeyo hadduu gacan in laga gooyo u sameeyo oo sharcigu ku xakumo haddii in lafta la dhaafiyo uu ku xakumo sharciga inaad maaragtay maadaama aan dhallinyarana in ayaan noolaanana aan rabno haddii ilaahay idmo inaad sharciga xaggiisa noo weyxidaanaan rabnaa hay-ada tubsan oo kaashanaysa laamaha kala duwan dowladda galmudug ayaa ku holan si wax looga qabala caqabadaha la xiriira amnidarrada deegaanada galmudug kuwaasoo qayb ka yihiin falalka la xiriira amnidarradana qayb ka qaata aanooyinka qabiilka sidoo kale daleelka qabiilka ku salaysan ee ku salala deegaanada galmudug